munaasabadani lagu dhagax dhigayay garoonka kubadda cagta oo noqonaya kii ugu horreeya noociisa laga hirgeliyo degmada caabudwaaq ayaa waxaa ka soo qayb galay munaasabadda dhagaxdhigga maamulka degmada caabudwaaq xildhibaano ka tirsan galmudug maamulka isboortska odayaasha dhaqanka ururada haweenka guddiga eeraboorka mas-uuliyiin ka socotay shirkadda kandaraaska dhismaha ku guulaysatay ee obeg mas-uuliyiin ka socotay hay-adda hobel iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh liibaan xaaji maxamuud oo ah maamulaha shirkadda ku guulaysatay qandaraaskan iyo gudoomiyaha isboortska degmada caabudwaq xasan bashiir xasanbeed ayaa ugu horreyn ka hadlay goobta sidaad aragtaanba waa garoonkii stadiyomkii degmada ayaa loo asteeyey ama loo calaamaday meesha in laga dhigo insha allahu tacaala kambaniga obi construction and development company oo anugu aan u ahay manejarkaana ku guulaystay dhismihiisa waxaan ballan qaadaynaa inaan wax taya leh bulshada iyo deegaankaba u dhisno waxaan si joogtaa insha allah ula shaqayn doonaa guddiga isboortiga iyo maamulka degmadaba inay naga kaantaroolaan waxa aan dhisayno min bilow ilaa dhammaad insha allahu tacaalaa waxaan kaloo u ololayn doonaa haddii ilaahay idmo inay dhismahanu helo guddi isboorti sida eeraboorka guddi u leeyahay nadiifoo deegaankao dhan ka kooban oo maamulo oo gacanta ku qabta sidoo kale waxaan kala shaqayn doonaa ama jaaliyadda ha noqoto ama codsiga ha noqotee in rooggiina loo dhigo basasna loo helo insha allahu tacaala garoonkii kubadda cagta kulley aad baan ugu faraxsanna haddaan bahda isboortska inaan maanta garoonkii bilowgiisa ama dhagax dhigiisa aan joogno waxa weeye inkastoo la dhihi karo deegaanka caawdaaq uu ka soo daahay dhismaha garoonka deegaanada nagu hareeraysan maanta waxa weeye meesha ay garoomada waqti ay heleen annagu aan ka dambayno waxaan kaloo waxa weye halkan ka codsanayna dadka daneeyo hareermaha dhallinyarada ama isboortska garoonka dhismihiisa haddii ilah yirahdo waan rajeynayna bisha afraad haddii ilah gaarsiiyo sanadka labada kun iyo sagaal tobanka waxaan soo ballan qaadnay ama waxa weeye naloo soo ballan qaaday oo naloo soo siixay koobka maamul goboleedka galmudug in lagu qaban doono caawudaaq waxaan ka rajeynaa marka maanta oo bishaan hadda january haddii la gaari lahaa waxa weeye kulley hadda bil kala kasii dhiman maanta oo bishaan hadda january haddii la gaari lahaa waxa weeye kulley hadda bil kala kasii dhiman waxaan ka wareejin lahaa waxa weeye in lagu qabto caawdaaq koobka ay marti geliso sababahan in laga wareejin lahaana waxay aad garoon la-aan marka waxaan maanta haddaan garoonkii naloo dhex dhigay bilowgiisiina hadda aan sugayno aad waxaan mataqaanaa uga codsanayna kaminay gacanta ku hayo inuu garoonka noo dedejiyo waqtiga sida aan waxa weeye koobkaas uusan noo dhaafin oo aan ugu dheelno ta labaad waxaan codsanaynaa jaaliyadaha deegaankan kasoo jeedo ganacsatada waxa weye maamulka degmada garoonka waa la dhisay hal la dhisa mooye garoonka intaas shaqadiisu ma dhama waxa weye waxa ka dhiman waxyaalo fara badan baa ka dhiman garoonka waxaan u baahannahay horta marka ugu horeysa codsanaynaa jaaliyada deegaanka kasoo jeedo ganacsatada maamulka degmada sidii uu heli lahaa garoonkan roog in loo dhigo baan aada uga codsanaynaa in lakala qayb qaato qaybihii kala duwnaa ee ka qayb galay munaasabadda dhagaxdhigga garoonka kubadda ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay in degmada laga dhiso garoonkii ugu horreeyey oo noociisa waxaana ay xuseen in isboortsiku uu yahay isdhexgalka bulshada lagana doonayo qurbajoogta iyo dadka deegaanku inay u dhigaan marka dhismihiisa la dhammeeyo garoonka roogga cagaaran ee garoommada caalamka maadaama degmadu ay martigelinayso koobka degmooyinka galmudug qaybtii muhiimka u ahayd oon laga maqnayd baan maanta haynaa waa garoonka cayaaraha sidaa la-aadnigeed waxay noo tahay guul weyn laba daloo col ah baa ku heshiiya garoonka muhiimad inuu leeyahay saasaad ku garanaysaa waxaa maanta noo tahay guul weyn iyo farxad aanu xafladdan taagannahay farax weyn bay noo tahay waa soo dhoweynaynaa intii arrintaas iska xilsaartay oo u soo qabatay howlgal iyo waxqabadna ilaahay baa mahadleh wou mahad celinaynaa wixii ka dhimanna kusii durkaanu leenahay garoonkan kubadda cagta ee degmada caabuda dhagaxdhigeeda xilligan oo loo wada dhan yahay inaan goobjoog ka ahaano mahadda ilaah baa iska leh garoonku qiimo badan buu ku fadhiyaa garoonku nabaduu ka qayb qaataa waxaa leh oo la siinayaa mujtamaceenna boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro dhallinyaradan waxay u baahan tahay isdhexgal waxay u baahan yahiin caafimaad maanta inaan ku faraxsannahay inaan la tartamayno dadkii maxaan ku dhahaa deegaanada nugu xaydhsan amase aanba usii guuraynaba inaan la tartanno maxaan ku dhahaa dadka sida maxaan ku dhahaa dadka meelaha loo dalxiiska tago joogoo kale maanta inaan waxaan rabnaa aan garoonkan maxaan ku dhahaa usoo hoyday degmada caabuduwaaq ugu dambayntii ayaa waxaa munaasabadda dhagaxdhigga kadib waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi iyo xildhibaan cabdi sugulle oo ka mida baarlamanka galmudug waxaana ay sheegay in garoonkan uu qayb ka qaadanayo horumarka iyo bilicda degmada horumarka deegaanka kusoo kordhayaan runtii qaybaha ugu lafdhabarta oo ay ka mid tahay arrintani garoonka kubadda cagta aanu ka dhagax dhignay halkan waxyaalihii dadka dhagahooda inta badan ku dhacay ee ahaa xaaladda deegaanka laga soo sheegi jiray waxaanu jecellahay markaan horumarku inuu dhagahooda ku dhaco iyo heerka aan marayno haddii ay wax nooga xanibnaayeen waxbaa si ka ah wax si naga ihi ma jiraan waxaanu leenahay dadka kuwa ee deegaanka u dhashay iyo kuwa kaleba inuu deegaanku xasiloon yahay horumarkiisu cirkaa marayo la rabo in la maalgashado dalka la hormariyo een, intaasaanu gaarsiinaynaa een, dhammaan een, hay-adihii ka soo qayb qaatay barnaamijkan garoonkana waan u mahad celinaynaa waxaannu diyaar u nahay garoonkii degmada caabudwaaq oo la dhagax dhigay oo muhiim ah oo xibin qaali ah oo degmada ka maqnayd ah garoonka waad ogtihiin waa isdhexgalka bulshada waa tobig heshiisiiya een, dhallinyarada een, waxaan kaloo sheegayaa garoonkan haddaannu sida ugu degdega badan loo dhiso oo loo diyaariyo koobka ugu horeeya ayaala cabdulaahi jaamac radio daljir caabud waaq